midowda ardayda iskuulka sheekh cusmaan brimarian secondary iskuul ee magaalada baydhabo weliba gobdana doorasho laga dooraday gudoomiyaha iyo ku-xigeenshi ee ardayda iskuulka iyoona aan tartamayaan ilaa iyo dhowr arday oo dhikadaasi iskuulka goobtay ee ku dhiyaasi doorashada weliba goobro kuhayana maamulkaiyo macalimiinta iskuulka iyo qaybo sharduwan ee ardayda welibana codeyn saada qaadatay kadib doorashada ka guuleysaday gudoomiyaha cusub ee midowda iskuulka sheekh cusmaan ee magaalada baydhabo cabdulaahi maxamed kuuso weliba nuusukuurbi siduusan la shaqayi doona ardayda dooratee ayd baan intuku salaamay macalimiintii oo intii oo guulan hana deersiyan sidoo kale mayd baan intuku salaamay sidoo kale yan mayd baan intuku salaamay martida sharafti kale niila roogtu tan kale oo id anan kama xad yeela waan inta aan kama xad eeliya waan inta anku salaamo may ah ardayda sharafti leh sidii u wanaagsan oo indoordeen intu ku salaame mid baa in heraabtan oo hatartamaani may hatartamaanay een urur may la raayso gudoomiyaha midowga ardayda Sheekh Usmaan Primary and Secondary School iyo hatartamaani saas dartiya mark guul dhankay ahaati eedeeda may iyo ardayda kuma xadeliye een ku ikoo jira maxasantiin ardayd may baa lahaa guul wacan intii oo walaalahay oo hayl tartamaasi nimay baan ku lahaa een mehirna wal hirteen isu qaadan may baa malwal garabka etiin een shaq walba oo anagu wadaw dadka oo igarab teegnaada waa doontan tan kale maya gudiya doordo doon aan shileedeen wal shaq ee umale gacmo wada jirba wax u gooyaan leeri aan shileedeen wal aan dad oo wadaw umale markareed een dadkii oo walaalahay hay oo ila tartamay may baa insha may baa laha gudiga ana doorado doono dadka ku koo ee iyo tiin marka ree een shaqo fayalaha intaasaha gaabsade dhanka kale muna cabdulaahi maymay oo ee gudoomiye ku-xigeenka ardayda iskuulka iyo weybaan mahadnagday dhammaan ardayda maamulka iyo macalimiinta ee dooradeen hilkoon mabaleere bur cabdulaahi maamaay geeg walba kumid ahay dadku qeybgala tartamyaalka musharax gudoomiye ku-xigeenka ardada midooda ardada sheekh cusmaan ee ilaah kusokow ha guuleysad alxamdulilah ilaah kusokow waliba mahadnto kule dhammaan ardadii aanay dooratay waliba lahaa eediyadan mahadsantiin macalimiinta maamulka waalidiinta dhammaan marti sharaftaha qeybgalay wali rajaaneen inti anagoo ti iskuulka walku bedeli lahayti haddii ilaahay ero an iyo gudoomiye ku-xig aniyo gudoomiyahan isla shaqeey doonno halku dhigayno waliba waa horumarka iskuulka sheekh cusmaan insha allah haddii ilaa eero insha allah wala rajeeyo iskuulta intii la tartamo tartan aqooneed ahaan kubad cagda iyo intii oo gabroolinka xadgudubna haddii ilaa eero insha allah loo bedeli doono eed eedan faraxsano wali maleeya intii wali indoordeen intii aan intii aan shaqada kubaha kor ama la indoordeen insha allah guddoonkiiyo ku-xigeenshi iyo dooradan ardayda iskuulka sheekh cusmaan primary and secondary iskuul iyo weyba ku shaqeeya doonana horumarinta walbarashada ardayda iskuulka